safaaradahaan saaki waxaan aadnay xarunta maaragtay lagu hayo dadka tahriibayaasha lagu hayo dowladda libiya leedahay si aan arrintaa uxaqiijin halkii baan tagnay madaxdii meesha ayaan weydiinay wixii cusub ee kusoo kordhay marka waxay noo sheegeen inay maaragtay jiraan dad badda lagu soo qabtay habeen hore oo badda dhexdeeda laga soo qabtay oo soomaali ah iyagii oo markaa dejintooda iyo tirakoobiddooda iyo wararkooda waxaas iyadoo la hayo ayaan markaa meeshii ku aragnay qaarkood wan gasta marka tiradoodu imisay ahayd tiradooda waxay noogu sheegeen inay ahaayeen ilaa boqol iyo sagaal oo hal doon ah oo soomaali keligo keligood ah intan imika laga soo baxay qaboobihii ee dhulku soo diiray waa xilliyada la sheegay in tahriibku ay badato oo dad badani ay badda galaan ma markii ugu horreysayba tan iyo sanadkan intii lasoo galay mise waa marar badan sidan oo kale ay dhacday muddo hadda laga joogo maaragtay maalmihii lasoo dhaafay ilaa bishii hore iyo dhaqdhaqaaqii way iska jireen oo dadku badanaa waxay soo beegsadaan iyagoo dabcan dee la hogaaminayo ay hogaaminayaan dadka dadka hawshaa ku shaqada leh dad baa la sheegayay oo marar fara badan la qabta la qabtay iyo kuwa badbaaday iyo kuwa gudbay oo xagga yurub iyo tagay wararka ceenkaas waa ayna soo gaarayeen laakiin si sugan si faftiran oo waadixa oo aan sheegi karin uma heleynin lakin dhaqdhaqaaqyadii mar walba way iska jiraan dadkan badda ayay ilaaliyaan marka baddaas ayaa la ilaalinayaa markaasna fursad markay yeelaan bay isku shubayaan badda ma garat dadkan imika maxay noqonaysaa taladoodu ma dib baa wadankii soomaaliya loogu celinayaa mise mar kale ay fursad raadinayaan ay ku baxsadaan o markaa badda mar kale ku tahriibaan waa iyadii hore waa iyadii hore dadka marka lasoo qabto oo xarumaha la keeno ma marar badan dawladdu way sahlanaan way sahli jirtay oo way iska sii dayn jireen oo inta loo dadaalo oo loo or ordo oo iska sii daayo la yidhaahdo marka marar fara badan waxaa u suurageli jirtay inay dib haddana mar kale badda u galaan laakiin hadda waad ogtihiin oo dhibaato fara badan baa libiya ka jirta oo cabsi fara badan bay ka qabaan dadkan iska socda oo tahriibayaasha waxyaabaha ka imaan kara iyo ururada kale ay ku biiri karaan amaba ay ku jiraan cabsi fara badan oo noocaasa ayaa jirta marka saa darteed wixii lasoo qabto xarumaha dawladda ayaa lagu hayaa marka safaaradda iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo ayaa meesha ugu taga oo ka warqaba safaaraddu marka waxay isku mashquulisaa inay ogaato xaaladooda ogaato kadibna la diiwaangeliyo marka la diiwaangeliyana intii diyaar u ah inti inay dalka dib ugu noqdaan oo dib loogu celiyana marka hawshooda la galo dalka dib loogu celiyo inta kalena marka waxay noqonayaan kuwa meesha lagu sii hayo oo meeshooda looga warqabo ayay ayay noqonayaan laakiin aad bay u adag tahay in maaragtay suuqa haddana iska aadaan maxaa yeelay waxaa la ogyahay haddii suuqa ay kusii daayaan kusii daayaan inay haddana mar kale un isku dayayaan inay dib badday u galaan dadkan miyaad la kulantay adigu lasoo celiyey lagu hayo iminka xaruntan qaybaan la kulay qaybo oo waxaa jiro oo maaragtay wixii xanuunsada marka cisbitaalka qayb waxaa jiro oo marka dawooyin lagu daweeyo oo xaaladdoodii lagu fiiriyo marka waxaan ku horumarnay qaybta maxaan ku yidhahdaa dadka lagu daweeyo oo dhowr dumara iyo rag ay ku jireen tafaasiil kuwa ayaana siiyey colweynaha kale marka xilli waxaan ku beeganay oo raashin iyo loo qaybinayo beri ayaan ku noqon doonaa laakiin warka aan ka hayna waxa ayna siiyeen kuwana waxay ahayd inay ka koobnaayeen sagaal iyo soddon dumar ah iyo toddobaatan toddobaatan ragga inay ahaayeen marka qaarkood oo xanuunsanaa oo xaggii badda iyo kusoo dawaqay oo meesha lagu daweynaya ayaan daweyntoodii waxooda gacan ka geysanay oon qaarkood xataa dibadda dawo uga raadinay wagasi marka intee leeg bay badda ku jireen halkayse gaadheen ma libiya miyay ka baxeen biyaheeda waxay noo sheegeen waxay noo sheegeen xeebaha libiya ayay ka baxeen meel la yidhaahdo zawara zawara meel la yidhahdo zawara meel la yidhahdo dhinaca xuduudda tunis xigta inay ka baxeen bay noo sheegeen waxay noo sheegeen markay laba iyo toban saacadood ay badda kusii jireen in marka halkaa lagu soo qabto weliba warar kale noogu dareen waxay yidhahdeen doon kale dooni kale inay jirtay oo laakiin eritrean oo eritrean ay saarnaayeen inay degatay oo qaarkood tiro kooban laga soo badbaadiyey bay noo sheegeen laakiin taas eritrean kula socda inay degatay tafaasiil badan dee lagama hayo oo annaga waxaan culeyska isugu geenin un qoladan soomaalida iyo xaaladooda ma garan ma laga war hayaa dadka tahriibta ku yimaada dalka libiya ee haddana kasii gudbaya tiradooda iyo magacyadooda iyo meel hadhowto markii wax dhacaan laga baadi dooni karaa ma jirtaa waagii dawladdii hore ay libiya ka jirtay oo dabcan saad ogtihiinba dawladda dalka oo dhan bay gacanta ku haysay gacan bira bay ku haysay marka mar walba waxaa fududaanaysay wixii la qabto in wasaaradda arrimaha gudaha loo soo gudbiyo arrimaha gudaha arrimaha dibadda wixii ajnabiga loo soo gudbiyo marka anagoo safaaradda iska fadhino ayaa liis noo imaanayay oo sheegayay maa markaas tira intaa la eg xabsi eblaa xabsi eblaya lagu hayaa tira intaa la eg xabsi eblaya lagu hayaa markaasay noo fududaan jirtay inaan meel hod uga tagno laakiin hadda waxaad ogtahay dawladda libiya aanay dalka oo dhan wada xukumin oo dhul kooban ay xukunto dhulweynaha libiya waa dhul aan deganayn oo markaa nimanka madafiyaasha oo dad iska maamushaan dadkaani marka soo gelidooda iyo tiradooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo amuurahaas oo dhan inta badan waa arrin aan laga warqabin oo dawladda martida loo yahayna aanay ka warqabi karin safaaradana dee kala sii daranoo safaaradu meel aanay dawladdu gaarin marka ma ma ma gaarto marka tiradooda lama ogaan karo dhaqdhaqaaqoodana aad bay u adagtahay in la ogaado marka sidaasaa tiro saxa aan looga sheegi karin marka xaaladaha kooban oo marka lasoo qabto iyo marka meel lagu helo iyo marka badda laga soo badbaadiyey iyo marka intaa laga reebo